Daawooyinku waxay door muhiim ah ka ciyaaraan daaweynta cudurrada, balse isticmaalka aan habboonayn ee daawooyinka, gaar ahaan marka ay uurka leeyihiin dumarka, waxay keeni karaan dhibaatooyin halis ah oo saameyn kara hooyada iyo ilmaha caloosha ku jira, waxaana lagama maarmaan ah in haweenka uurka leh laga wacyigeliyo halista ay leedahay in ay isticmaalaan daawo aan dhakhtar si gaar ah ugu qorin. Gudoomiye Ku-xigeenka Ururka Haweenka Degmada Jawhar Xamdi Nuuno Maxamed ayaa Radio Israa uga warbixisay doorka ay ka qaataan wacyigelinta bulshada, gaar ahaan haweenka uurka leh. Gudoomiye Ku-xigeenka Ururka Haweenka Degmada Jawhar ayaa sheegtay in ay booqdaan goobaha baara-kacayaasha isla markaana hooyooyinka siiyaan talooyin la xiriira caafimaadka hooyada iyo dhallaanka.
ururka haweenka waxay wacyigeliyaan daawooyinka maxay in dadka haweenka uurka leh ay isticmaalaan si qaldan sababtoo ah waxay u keeni karaan dhiigbax een, amba cunugii oo dhinto Een, waxaan siinaa iska urur ahaan talooyinka aan siino ururka haweenka ku saabsan isticmaalka daawooyinka gaar ahaan in ay iska dhaafaan haweenka uurka leh ama kuwa aan lahayn xaalad caafimaad gaar ahaan waxay inta badan diiradda saaraan badbaadinta hooyada iyo ilmaha uurka ku jira inkastoo talooyinka ay kala duwanaan karaan iyadoo s- ku xiran dal- dalka iyo ururka caafimaadka haddana talooyinka guud ee muhiimka ah waxaa ka mid ah talinta caafimaadka ka hor isticmaalka daawada daawo kasta ka digtoonow daawooyinka khatarta leh xilliga uurka ku dhigitaanka daawooyinka muhiimka ah ee la ogol yahay isticmaalka daawooyinka dabiiciga iyo kuwa herbalka ah diiwaangelinta iyo la socodka dhakhtarka qaado talada dhakhtarka kuma wanaagsana inaad daawo aada iska soo gadato aada ka cunto sababta waxay ku keeni kartaa inaad ku dhulbaxdo Een, waa gartay aan xoog badan aan ku wacyigelino oo maxay ahayd hooyada uurka leh ileen qofka dhibaatada soo gaadaysa ugu horeyn dhiig waayo sababtoo ah hooyada uurka leh waxaan ku wacyigelinaa inaan tagno isbitaaladka aan dhahno isbitaalka tag oo kuma fiican waxaad soo gudayso kuma wanaagsano waxaa jira hooyooyin badan oo maxay ahayd ee banaanka ee iska soo gadanaya daawada farmashiyaasha oo kaleento aanay aqoonin sida loo isticmaalayo hooyo waxaa jirta siniinkii markay qaadanayso kale si qaldan u qaadanayso khataro caafimaad ee ku qabanayso inay hadhow ilmahaas ay u dhintaan amba ayaga ku sababto inay u geeriyooto waxaa la rabaa inay hooyo kasta oo uur leh dhakhtar u tagto ee midaas ayay ugu badbaadi kartaa inay naf- caafimaad ee nafdeen ay hesho kula talinaa ururka haweenka mar waliba wada garab taagan yihiin inay hooyada ururka leh ee ka badbaado marxalad kasta oo khatar ku ah unugeeda iyo iyadabo Ururka Haweenka Degmada Jawhar ayaa door weyn ka qaata wacyigelinta bulshada.